suuradda lixiyo soddonaad lixiyo haa soddonaad ee suuratu yaasiin aayadeedu waa saddexiyo siddeetan waxay aada uga waramaysaa suuraddu qiyaamada iyo ummadahan ilaahay awoodaha badane caalamkan uu tusay ayay aada uga warbixinaysa imaamu axmed waxa uu leeyahay aimadu waxa ay xuseen shay kastoo adkaadoo yaasiin lagu akhriyo waxaa la tijaabiyey inuu fududaado qaarkoodna waxay samayn jireen buuri mashaayikhda qofka dhinta ayay ku ag akhriyi jireen si ilaahay sakaraadka ugu fududeeyo intaasuun mooyaane iyo xadiid kale oo usayd ibnu xudayr baan filayaa inuu ahaa intuu suuratlkahfi akhriyey ayaa dabeedna uu faraskii ku ag xidhnaabaa didayay markii uu akhriyana wuu didaa farasku markuu joojiyana farasku wuu istaagaa suuratlkahfi bay suuraddu ahay dabeedna nebigu uu tego wuxuuhi arrintaasaa dhacday farasku wuxuu arkayaa buuhi naxariis ballaaran oo sida daruuraha ah oo dushaada kusoo dhowaanaysa kolkaad qur-aanka akhrido waxaan uga jeednaa meesha qur-aanka lagu akhriyo oo ilaahay naxariistiisa uu kusoo dejiyo ilahaasuun in la yidhaahdo mooyaane laakiin xadiis tilmaamaya gunaanad saynu inagu nidhaahno in qofka in lagu akhriyo suuratu yaasiin oo lagu gunaado waa isagu waa daciif waxaa ku akhridaan dadkiina dhintay suuratu yaasiin ku akhriya oo lagu fasiro dadkiina dhimanaya isagu waa daciif oo lama xujaysan karayo sidaa daraaddeed wax dhib a ma laha in aan lagu akhriyin qofka markuu sii dhimanayo suuraddan haddii lagu akhriyi waayona macnaheedu ma aha in balaaya dhacday oo uu gunaanad seegay qofkii markuu sakaraad noqday intii wax kale loo qaban lahaa dardaaran la weydiin lahaa la hagaajin lahaa weysaa lala ordaya ama walaad baa la raadinaya dabeedna yuu gunaanad seegina bal biyahan cashara loogu soo akhriyo hadaad adiguna tidhaahdo waxba ma sii adkay qofka howlaha kalunu qabtana isa seegte waa ninkii noo gunaanadi waaye hebelkii dhimanayo ninkaa cumuuman xukunkeedu waasaa xadiid daciifa kusoo arooray oon la xujaysanayn oon gaarin heerkiimeesha qur-aanka lagu akhriyo inay naxariisi kusoo degto ama ha ahaato yaasiin ama qur-aan kaleba ha ahaado xadiid saxiixataasheegaya bismi illaahi araxmaan araxiim yaasiin allahu aclamu bimuraadihi bidalik waalqur'aani alxakiim kitaabkii qur-aanka ahae sugnaa baan ku dhaartay ee aan wax isbedeliyo khalkhaltoona ku imanayn inaka la mid almursaliin adigu waxaad ka mid tahay rususha ilaahay uu soo diray midkii doonayaaba ha hadlo calaa siraatin mustaqiim jid toosan baad ku sugan tahay oo ka ku raacaana uu ku hanuunayo jannada tanziil alcasiizi araxiim anzalnaahu waanu soo dejinnay tanziil alcasiizi araxiim ilaaha awoodiya naxariistaba leh kitaabkii uu soo dejiyo weeye litundira si aada ugu digto waa xikmadda loo soo dejiye qowman qolo maa undira aabaa'uhum aabbayaashood aan loo degin fahum khaafiluun way ka dhacsan yihin kuwan diinla-aanta ku sugan si uu kitaabkani diin ugu noqdo ayaa lagugu soo dejiyay marka kitaabka ummaddaa loogu talagalay iyo inuu u digo oo aakhira inaanay halaagsamin iyo adduunyadaba uu ka badbaadiyo laqad xaqal qowlu qowlka cadaabku wuxuu ku sugmay calaa akharihim intooda badan dadka intooda badani ilaahay wuxuu u yaboohay inuu qowlul cadaab ku sugmuu ka buuxiyo naartiisa fahum laa yu'minuuna ma rumaynayaan iimaan la-aan ayay ehel u yihiin ummadda intooda badani qur-aanka talow dareenkeebay u leeyihiin sideebayse qur-aanka halkay iska taageen ilaahay baa xusoo waxau hi innaa jacalnaa waxaanu yeelnay fii acnaaqihim qoorahooda aqlaalan xarko fa hiya qoortii ila aladqoon ama fa hiya gacmihii ila aladqaani lafkadheeda ayay ku xidhantay ilaa haddii layidhi aqlaal waa in qoor iyo gacmo la ysku xidho marka fahiya gacmihi fahiya gacmahoodii la xidhay ila aladqaani lafkadheeday ku sugantahay laftaa garhka macanka gacmihii sidaa loogu soo xidhay lafta garhka iyo gacmihiibaa isqabsaday fahum muqmaxuuna dabeetana kor bay u talligan yihin qofkaa hebel waa la talligay kor bay u jahaysaynoo fuqay kor u taagayaan markii la isku xidhay gacmihii iyo luquntii ayuu kor u kacay madax marka sidaasay uga xidhxidhan yihiin ilaahay kitaabkiisa mana eegi karaan mana u foorarsan karaan waasay uga jeedsadeen qur-aanka ayaa aayaddu tilmaamaysa waxaa kaloo la odhan karaa aakhiro waxaa loo xidhxidhayaa sidaa idilqalaalu fii acnaaqihim wasalasilu yusxabuun marka silsiladaha qoorta lagaga xidhayo marka muqmaxuuna waa kuwo kor u taagay qoorta aqlaashuna waa silsiladaha fahiyana waa gacmihii gacmihii qoortii baa la isku xidhay qoortiiba kor u taagay waxaa kale oo ay markaa waa laba macne aakhiraa sidan loo xidhayaa iyo adduunyada markay joogeen bay kitaabkii ilaahay sidan uga jahaysan yihin oo way faruur xidhayin markaa qofkaasi marka laga warramaya waxaa la idhaahdaa meel kale ayuu ku faruur xidhan yahay oo fuqa u taagaya wajacalnaa waxaanu yeelnay min bayni aydihim xaggooda hore saddan gidaar wa min khalfihim xaggooda dambena saddan gidaar fa akhshaynaahum waanu daboolno fahum laa yubsiruun waxba ma arkayaan wasawaaun calayhim waxa isugu mid a aandartahum u digtayaa am lam tundirhum umaa digina laa yu'minuuna ma rumaynayaan waa isku mid marka xagga hore waa adduunyadii xagga dambe waa aakhiradii labadaba midna aqoon uma leh adduunkana waxay u joogaan aqoon uma leh aakhirana aqoon uma leh dabeedna waaba demba dadku inay wax arkayaan bay moodayaane way xidhxidhan yihin macrifo uma leh xayaatadan waxa ay ku qaadanayaan ay u nool yihiin iyo waxa ka dambeeya labadaba waa ka demb sidaa darteed baa intan oo dhammiba dhowrka aayadoodba waxay tilmaamayaan dadkan diin la-aanta iyo aqoon la-aanta iyo dareen la-aanta haysata ayaa markaa nasku uu aada u bayaaminaya waxa uu nebigu ibnu isxaaq sida uu siirada ku warinayo aayaddan ku akhriyay maray qaar gaadihi dul taagnaayeen intuu ciid ku soo yidho aayaddan ku akhriyey dabeetana ilaahay xagga hore iyo xagga dambeba gidaar buu uga dhigo may arag nebiga caleyhi salaatu wasalaam inamaa tundiru waxaad u digaysaa man itabaca dikra cidda raacda dikriga qur-aankan cidda raacda qur-aanku cidduu qaa'idka u yahay oo hagayo kuwaasaad u digaysa wa khashya araxmaana bilgayb ilaaha raxmaanka ana ka cabsada bilgaybi iyadoonu ilaahay arkayn ila qaybkaad rumaynaysaa buu ilaahay ku jiraaye ilaahay adduunyada ila muminiinta kuma arkayaane qofka muuminkii waa aqoon-yahan waa mid macrifadiisa horsarraysa iyadoo ilaahay indhihiisa ka qarsoonyi ayaa siduu arkaya u caabudaya waa ixsaanku tilmaamayay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka qur-aanka raacee ilaahay raaca kaas may digniintu anfacdaa wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin fabashirukaa waxaad ugu bushaaraysaa bimakfiratin dembi dhaaf wa ajrin kariim iyo abaalmarin aada u wanaagsan oo janno ah kaa ilaahay dembigana wuu ka tirtirayaa abaalmarintiisa qaaliga ana isagaa kariimihe abaalmarin kariimuu siinayaa innaa naxnu innaa anagu buu ilahay yidhi naxnu anagu nuxyi lmawta kuwa dhintee waanu noolaynaynaa wanaktubu waxaanu qori doonaa maa qadamuu waxay horu mariyeen wa aathaarahum iyo raadkooda waxay ifkiraadka ifkii kaga tegeen labadabaa waan qorayaa buuhi ilaahay wa kulla shayin wax walba axsaynaahu waxaanu ku koobnay fii imaamin mubiin kitaab cad kitaab wax walba iftiiminaya fii imaamin fii kitaabin mubiinin waadixin jeliyin kitaab aan waxba ku qarsoomaynin baa ilaahay uu ku diyaariyey liistayntiisu ilaahay maaha mid madmadoobaanaysa ama masaxmaysa malaa'igtu ay liistaysay isagoo kitaabkiisa ku qoray marka aayaddu waxay tilmaamaysaa qofka sida loo qorayo wixii camal ahaayee uu sameeyo intanuu ifka joogo raadkuu ka tegayna waa la qorayaa lidaalik buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waman sanna sunnatan sayi'a facalayhi wisruha wa wisru man camila biha qofka waddo wanaagsan jideeya wuxuu leeyahay abaalkiisa abaalna wuu ka helayaa cidda wanaaggaa raacday ee kaga dayatay inta heshay in laegna wuu leeyahay qofka xumaan jideeyana waa saas oo kale lidaalik ayaa qolo reer banu salime la odhan jira masaajka nabiga ka fogaa madiina kolkaa waxay dooneen inay jamaca kusoo dhowaadaan oo maaragtay salaadaha ay ag yimaadaan kuurka usoo galaan kolkaa nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam bani salima diyaarakum tuktab aahaarukum waa reer banu salima guryihiina iska jooga waa ismu ficlu amar guryihiina iska jooga raadkaa laydin qorayaaye raadkaaga ayaa la qoraya lidaalik baathar waxaa ku sugnaa inkastoo filayan sanadkiisu aanu qawi ahayn maruu nin madiine ku dhintay ayuu nebigu lahaa waxaan jeclaan lahaa ama leyta may kala fogaadaan halku ku dhashiyo halku ku dhintay raadkaa loo qori lahaaye oo meeshu ku dhashay qofku hadday fogta iyo meesha uu ku dhintay ay kala durugsan yihiin macnaha raadkiibaa la qorayaa raadkiibaa la qorayaa marka qofku hadduu wax qorayo iyo haddii uu gabay tirinayo iyo haddii uu wax jidaynayo waxba waa inay wax wanaagsan ahaadaan haddii kale isagoo xabaasha ku jira ayaa uu ka murugoonayaa oo uu ka warwari doonaa wa aahaarahum saas weeyaan wa kulla shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin alla waxa uu xusayaa haddaba nimanka nebi moxamed diiday inay la mid yihiin dar hore oo ambiyadii diiday ka horreeyey nebi moxamed oo sida kuwaa loo halaagayana loo halaagay ceebtay kuwaasi lahaayeen kuwanina ay leeyihiin sabirkay rusushaasi lahaayeen nebi maxamedna inuu yeesho ay tahay wadrib lahum maalan bal kuwan tusaale u samee asxaab alqaryati uga dhig tusaale wadrib lahum waxaad uga dhigtaa maalan tusaale asxaab alqarya qoradii magaalada degi jirtay waa magaalo eryabaa shaamuuna antakiya waxbay ku sheegaan id jaaha almursaluun markii rususha ay u yimaadeen qoladii magaaladaa deganeed waxa u yimi rusul loo soo diray rusul bay ahaayeen nabi ciise ka horreeyey la yidhi culimmada qaarkoodna oo saddexa qaarkoodna waxay leeyihin maya cid qaar uu sii diray bay ahaayeen nebi ciise oo saddex ahaa sidan isu xoojinayay oo gaadhsiinayay magaalada waxyiga id arsalnaa ilayhim qolada kayn magaaladaa degan waxaan u dirnay ithnayni laba qof laba rasuul fakadabuuhumaa way beeniyeen facazaznaa bihaalitin mid saddexaad baanu ku xoojinnay fa qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annagu ilaykum mursaluun annaga xaggiinana loo naloo soo kaayo diray oo waan idinkaanu idiin soconnaa ilaahay baana soo dirayoo gurmad baanu idiin nahay diin ilaahay baanu idiinla soconnaa qaaluu waxay idhahdeen ummaddii halkaa deganayd ma antum idinkuma tihidin ilaa basharun milunaa bani aadam annagoo kalaa unbaa tihin waxba kala sheegi maysaan wamaa anzala araxmaanu min shay ilaaha boqorkiina waxba naguma soo dejin wax diinoo la keenayna ma jiro idinkuna dad caadiyaa tihin bay yidhaahdeen waa edab darada uu ibliisku u laqimo kuwa aafaysan in antum ilaa takdibuun ma tihidin bay yidhahdeen in antum maa antum ma tihidin ilaa takdibuuna kuwa beenaalayaalunbaa tihin halkaasaa la gaadhsiiyey ilaahay rusushiisii nebi maxamed oo adiguna ha yaabin qaaluu waxay yidhaahdeen markaa rusushaa la soo diray hadday rusul ahaayeen iyo hadday kuwo nebi ciise kasii gaadhsiinay ahaayeenba rabbunaa yaclamu ilaah iyagu waxa uu ogsoon yahay innaa ilaykum la mursaluun inaanu annagu xaggiinna naloo soo diray intani waa dhaar bay xisaabsanta qaaluu waxay yidhaahdeen maxay innaa annaga ilaykum xaggiinna la mursaluuna kuwa naloo soo diray baanu kuwa loo soo diray xaggiinna aanu nahay rabbunaa yaclam ilaah iyagaa sidaa ogsoon ilaahaybaa igu og haddaad tidhaa maxaad sow dhaar maaha mar haddaad tidhaahdo ilaahaybaa igu og waa dhaar weeye marka rabbunaa yaclam ilaah iyagaa ogsoon wallahu calaa maa naquulu shahiid wamaa calaynaa marka waa kuwa culamaauulbalaaqa idhaha qofku kolba dareenkiisu heerka uu gaadhsiisayba hadalka laga dhigaa hadduu qof caadiya hadal caadiga loo sheegaa hadduu yaro taradudsan yahay ama yarwar ka yar warwarsan yahay waxaad sheegaysa mu-akidaad baa lagu dara xuruufta waxadkaysa sida inna laamu tawkiid hadduu mid murmaya yahay oo soo taaganna mu-akidaadka iyo qasamka dhaar baa markaa loogu daraa ha iimaansadee balin hadduu wax iimaansanayo wamaa calaynaa dushayada ma ahaanin ila albalaaqulmubiin gaadhsiin cad annagu si cad baana wax idiin soo gaadhsiinay bay idhahan wadiifadayaduna waa taa ummadda had iyo jeer liidataa waxa ay ku meeraystaan meelo soke waxa ay ka faaliyaan wakhtiga iyo hadda ay joogaan qaaluu markaa waxay yidhaahdeen innaa annagu tadayarnaa bikum oroobaanu idin baasaysanay bay yidhaahdeene balaayo nooga kiin horraysay may jirine markii baanu roob iyo raxmad iyo khayrba weynay dadkii iyo duunyadayna naga xumaadeen aanoo timaadeen waana laga kiin raacay layn lam tantahuu haddaydaan joogsanin nimayow la soo diray lanarjumannakum dhagax baanu idinku dili walayamasannakum waxaa idin taaban doona minaa xagga yaga cadaabun aliimun cadaab kulul walle dhagaxna waanu idin shiidi doonaa bay dhagaxna waanu idinku dili waanaanu idin ciqaab wax kale nooma hadhin rusulna ma tiidana waanu idin baasaysanay halkaasay gaadheen halkaasay mareen qaaluu markaa waxay dhahaan rusushii la soo diray daa'irukum macakum balaayadiinu way idin wehelisaa waxaa baasaysanaysaan waa wax idinka idin weheliyo maxay ah dee macsiyadiiyo gafka ay ka bixi laayihiin kaasa ay tahay waxay baasaysanayeen macnaa ra-ow aathaara almacaasi fii mujtamacaatihim bulshada ay iyagu ka kooban yihiin bay raadkii macsiyadunbay ka arkeenoo markaasay dadkan u riixeenay baasaysteen laakiin daa'irukum macakum war waxaanaa baasaysanaysaan waa wax idinka idin weheliye idinku saxa ain dukirtum haddii la idin waaniyey takdibuun waa beeninaysaan miya ama taquuluuna dalik hadalkana odhanaysaan ataquuluuna dalik ma hadalkanaad tidhahdeen in dukirtum haddii laydin waaniyey waar haddii waana laydiin soo jeediyey ma halkaasaa marteen bal antum idinku qawmun baatiin musrifuuna xadgudbay halkaa intaasaa la isweydaafsaday bal taasiba tusaale ahayd wakhtigeeduna muu fogay nebi maxamedowe taariikhdeeda way si hayaana bal hadda xusuusi baa la yidhi adiguna dadka sidaa u dhabar adaygay ee waxaa lagu yidhiyo sabray dee ku dayo wajaa waxa yimi min aqsa almadiinati magaalada xaggeeda shishe rajulun yascaa nin ordaya xabiiba najaariya kutubooda ku qoran mufasiriinta in magaciisa la odhan jiray ninkaasi waa guclaynayaa wuxuu doonayaa inuu garab galo rususha qaala wuxuu uhi yaa qowmi qolyahaygiyow ittabicu lmursaliin rusushan lasoo diray raaca ittabicuu waxaa raacdaan man laa yasalukum midaan wax idin weydiisanaynin ajran mushqaayad wahum muhtaduuna hanuunsan maxaa ka wanaagsan qof halka uu maro aad mahadinayso waxbana aan kaa doonaynin war raaca buuhi wamaa liya maxaa ii sugnaadeen laa acbudu aanan u caabudaynin aladii ilaahii fataranii i abuuray wailayhi turjacuun isagaana laydin horgeyn oo laydin celin markii hore iyagu waaninayay markii dambena isagaa tusaale u noqday si uu ugu caddeeyo wuxuu ugu yeedhaya inuu isaga laftiisu hormuud ku yahay ilaahaygaan caabudayaa buui anigay abuuray aynu aakhirana u noqonayno aattakhidu ma waxaan ka dhigtaa min duunihi waxaana la ahayn baan aalihatan ilaahyaal ka dhigtaa buui waxaana la ahayn sidaan ilaah uga dhigan in yuridni araxmaanu ilaaha raxmaankii hadduu ila doono bidurin balaayo laa tugni cannii aniga waxba igama tarayso shafaacatuhum ergadoodu shay-an waxba igama tarayso walaa yunqiduun walaa yunqiduunii ayay ka dhigan tahay ina badbaadin maayaan war waxaanaa sheegaysaana leedihiin waa ilaahyaalaha la caabudo dee niman gaala inay inba aayaddu caddaysee hadduu ilaahay dhib ila doono laa tugni cannii shafaacatuhum shay-an ergada ilaahay ay iga ergeeyaan waxba iga tari mayso hadduu ilaahay qabtana walaa yunqiduun inqaadku waa badbaadin ina badbaadin maayaan ilaahayna iga dhicin maayaan igana ergeyn maayaan waar waxaan itaada iyo arrintoona haynin ragow sidaan u caabudaa war rasushaa ka hadhina ninkaasi mowqifkiisiibuu caddeeyey maqaalkiisina waa dhiibtay inii anigu buuhi idan haddaan waxaa yeelo sidiinaasoo kale haddaan noqdo la fii dalaalin mubiinin baadicad baan ku sugmi buui allow sidaa ha iga dhigin buuri dabeetana wuu sii akiday wuxuu ihi innii aamantu birabbikum anigu ilaahiinaan rumeeyee fasmacuun maqla yactazu biiimaanihi wa biislaamih wuxuu ku faanaya oo u caddaysanaya oo u ku dhaadanaya inuu ilaahay ku hanuuniyey sawaabka iyo ammaanadii qaaliga ahayd marka wuxuu la hadlayaa rusushii ama wuxuu la hadlayaa ummaddii wuxuu ihi anigu ilaahiinii baan rumeeyee dhegaysta markaa way dileen baa kutubo badan ay qoraan sida dee ka muuqanaysa qiila dkhuli ljanna jannada gal baa layihi macnaa dee qofka had iyo jeerisa soo taaga ee sumuud iyo sabir iyo dhabaradaig u yeesho xaqa ee tanaasuli waaya kani waxa la idhaahdaa wax kale ma istaahilo aan ahayn wadada in laga duwo kolkaas sidaasuu ihi marka innii aamantu birabbikum fasmacuun waa dhaadasho waa aakhira kalaami ayuu ka dhigayaa wakhitaamuhu misku sidii khubayb saxaabigii nebigu diray calayhi salaatu wasalaam gaaladu ay dilayeenba ayaa waxauu lahaa markii ay dee soo xidheen ay tooganayeen walaa ubaali xiina uqtalu musliman calaa ayi janbin lilaahi kaana masracii wadalika fii daati alilaahi wain yasha yubaarik calaa awsaali shilwin mumazacii uma aabayeelaya buui say doonaan hay dilaane kol hadday ilaahay dartii aan maanta de ilaahay ka iibsanaya naftayda waxba dhib ma laha qiila waxaa lagu yihi idkhulu ljannata galba markiiba intaasa ay ka sokaysaaba markii digta ay ka jareenba waxaa lahay jannada gal buu laha yidhi halkaasaa lagu casuumay qaala markaa wuxuu uhi yaa layta qowmii qoladayda hoogooda ee yaclamuuna may gartaan miyay garan lahaayeen waxaan helay yaa layta qowmii qoladayda hooggooda iyo qoomamadooda ee yaclamuuna miyay ogaadaan bimaa kafara lii rabbii dembi dhaafku ilaahay isiiyey wajacalanii min almukramiin iyo yeeliduu iga yeelay kuwa la maamuusay walaaye hadday ogaan lahaayeen kuwii dilay way halaagsameene dembidhaafku ilaahay isiiyey iyo inuu iga yeelay min almukramiina kuwa la maamuusay waxaan ka xumahay buuhi inaanay maanta taa ogeyn in yar buu ka shisheeya ciidda hoosteeduu maray ama hadduu doono dee lamaba aasina way tuureen laakiin caalamkaa kalau galay ayuu ka xun yahay inaanay kuwaasi waxba ogeyn ilaahay baa dabeedna tilmaamay cadhada uu cadhooda awgeed inuu kuwan wadada ka duwan iyagana aanay waxba ka dambayn man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb xadiis alqudsi buu ilahay ku yuri weli aan leeyahay kala colaatama dagaal ha ogaado wamaa anzalnaa maanaan soo dejinin buu ilahay yihi calaa qowmihi qoladiisii min bacdihi intii uu ka tegay min jundin colkagamaanaan soo dejinin min asamaa'i xagga kore wamaa kunnaa mananihin munziliina kuwa soo dejinaya in kaanat may ahaanin ilaa sayxatan waaxidatan qaylo keliyunbay ahayd wixii lagu halaagay fa idaa hum khaamiduuna waaba iyagoo wada baktiyey macnaheedu waxa weeye xagga kore jundi kagamaanaan soo dejinin kuna soo dejin mayno laakiin waxaa lagu halaagay in qaylo keliya intanoo dhan waxay tilmaamaysaa labada aayadood xaqaaradooda macnaha siday u liiteen sidaana ilaahay wasniyo miisaanba ula lahayn mabay ahaynba kuwa junuud iyo malaa'ig iyo waxba loo soo dira e ilahay baa siirigiisa ku afuufay wadnaha jiridiisa dabeetana wada go-ay warkuba saasuu ku dhammaaday in kaanat ilaa sayixa waxay tilmaamaysaa arrinkoodu siduu u liito col xagga kore kagamaanaan soo dejinin laakiin qaylo qurun baa lagu afuufay intaasay ugu dhammaatay ilaahay baa yidhi yaa xasratan cala alcibaad yaa xasratan murugada cala alcibaadi addoomaha dushooda ahaatay ee kaalay murugo hadday meelun kusoo uruuri lahayd kuwa noocan ah inay kusoo uruurto weeyi meesheed iyo meeshay muruga iyo musiiba degi lahayd waa kuwan maa yaatiihim uma imanayo min rasuulin uma imanayo ilaa kaanuu bihi yastahziuun way ku dheeldheelayaan rasuul kastoo u yimaada way ku dheeldheeleen wax laga murugooda weeye taas qofka rususha ilaahay ku dheeldheelay muruga kaasay ku urursanta alam yarow miyaanay arkaynin baa ilaaha uhi siday rususha dee u beeninayaan alam yarow miyaanay arkaynin kam ahlaknaa qablahum intaanu hortood halaagnay min alquruuni ummado annahum iyagu ilayhim xaggooda laa yarjicuuna inaanay usoo noqonayn ummado badan baanu halaagnay wax soo noqdana lama hayo halkaasay ugu dhammaatay may taa ku cashar qaataan may isweydiiyaan talow dadkii beeniyey ilaahay iyo rusushiisa iyo kutubtiisa talow xaggay mareen talow yaa ka warhaya talow maxay mutaysteen maya ma arkayaan wain kullun lamaa jamiicun ladayna muxdaruun wain kullun maa kullun mid jiraa ma jiro min alumam ummadaha la halaagay ka midi lamaa ay ilaa jamiicun mid lasoo tubi doono lagu soo ururin doono weeye ladayna agtayada muxdaruuna kuwa lasoo xaadirinayo lasoo tubayo weeye intuna waa naafiya kulluna tanwiinteedu waxay ka naa'ib tahay mudaafu ilayhi lamaana waa ijaabiya la ydhaahdaa oo bimacnaa ilaa macnaheedu waxa weeye ku kasta ummadaha ka mid ihi agtaydunbaa lagu soo ururin weye wain kullun maa kullun mid jiro ummadaha ka mid ihi ma jiro lamaa ilaa hadduu jirana jamiicun mid ku soo uruuri doono weye ladayna agtayada muxdaruuna kuwa lasoo joojin doono weye weligoodba ha wadeen noocay doonayaan ha ahaadeen agtayda waa la keeni ayaa ilaaha wuli aayaadkii sidaa ilaahay uu tilmaamay haddaba cajaa'ibtu leeya waxau hi aayatu lahum waalardu almaytatu weeye waalardu dhulkii almaytatu ee dhimatay aayatun lahum cashar bay u tahay iyo cibro axyaynaahaa waanu soo noolaynay wa akhrajnaa minhaa xabban firi baanu ka soo saarnay fa minhu yaakuluuna firidaasay wax ka cunaan bal casharkaa ha qaatee dhulta wafay oo kaliishii marka ay eegaan busa ayuunbaa ilaahay biyo uu ku shubayaa dabeetana firidii ay cunayeen iyo balkii xooluhu daaqayeen baa ka soo baxay hadda halka cashar baa ku jira wajacalnaa fiihaa waxaanu yeelnay dhulkii jannaatin beera min nakhiilin waacnaab geetimireed iyo cinabala waa kuway carabtu aada u yaqaaneene wafajarnaa fiihaa waxaanu kasoo butaacinay dhulkii min alcuyuun ila biyaah yaa gacan kuleen ilaahay ahayn maya cid kale kuma leh liya'kuluu si ay u cunaan min samarihi midhihiisa midhaha halkaa ka soo baxay beeraha ayay cunayaan wamaa camilathu aydiihim gacmahoodu waxa ay sameeyeenna dee waxbay ka cuni afalaa yashkuruuna miyaanay mahadnaqayn miyay mahadnaqaan ilaahay u mahadnaqeen dee wixii beeraha ka soo baxay waxna sidiisaa lagu cunaa waxna gacmaheennaynu ku farsamaynaa oo waynu sii tadwiirinaa oo waxaynu qaar ka dhignaa casiir qaarna waxaynu ka dhignaa cajiin qaarna waxaynu ka dhignaa mid la kaydsanayo makhsuuna kullu dalik wamaa camilatu aydiihim iyo waxay gacmahoodu sameeyeen oo intuu ilaahay inoo soo saaray baynu inana sii hahagaajinay afalaa yashkuruun afalaa yashkuruun wa aayaat naqra'uhaa min hadihi alard alatii naciishu calayha subxaana waxa xumaan ka hufan aladii ilaahay khalaqa alaswaaja lamaanaha abuuray kullahaa dhammaantii lamaanahaasoo mimaa tunbitu lardu dhulku wuxuu soo saaraa wa min anfusihim iyaga nafahooda wa mimaa laa yaclamuuna waxaanay garanayna saasaa ilaahay dhaabadaasuu dhigay ku saabsan awoodihiisa layaabka badan subxaan waa ereyada loo isticmaalo layaabka iyadoo tansiihna tusinaysa ilaaha saa xumaan ka hufan boqorka ah ee abuuray lamaano dhammaantii alaswaaja kullaha berigii hore wax badan oo aan waxa looga lamoodi jiray uun inuu nooluhu ama xayawaanku inay laba iyo dhadig leeyihin laakiin akhiiran baa la ogaaday dhirku dhirtu inay lamaano leeday oo ay jaamidaadku leeyihin oo xataa nalkaas saalib iyo muujab ama negatif iyo bositif ilaa la isu geeyo oo labkiiyo dhadigii xisaabsan aanu runtii soconayn marka cumuuman saa ilahay buu uhi mima tubitu lard nabaadkiina labkiiyo dhadigaasuu leeyay ama laba geed ha ku kala yaalo ama laba ubax wa mimaa laa yaclamuunana wax maalinba waxbaa cilmiga xadiidkaa lagu sii gaadhayaa lamaananimadiisa siduu labiiyo dhadig u yahay maalinba waxbaa la arkaya maalinba waxbaa la arkaya qaarkoodba haddii berigaa looga warramo siduu labiiyo dhadig u yahay aan maskaxdooda dadka baran laakiin marba ay fahmayaan wa aayatun lahum aayad bay usug walleylu habeenkii aayatun lahum waa mubtade khabarkiisii horeeye eh walleylu habeenkii aayatun lahum aayad buu dadka u yahay habeenkii naslaqu minhu wuxuunaanu ka siibaynaa annahaara maalintii maalintii baa la siibaya fa idaa hum waaba iyagoo mudlimuuna madoobaaday dadkii keebaa la siibay keebaase soo baxay salqiga markiisa hore waxaa la idhaahdaa neefkii haragga huwanaayo sidaasuun looga jiidho oo dabeetana mudh soo neefkii soo baxo neefka waxaa inaga asturaya harag laakiin markii haraggii la salkhiye saa loo siibay ayuumuu neefkiioo bila haragi halka yimi marka sidii aynu maalin ugu sugnayn ayuumaa maalinkii la siibayoo mid madoowa habeenunbay halka yimi fa idaa hum mudlimuuna siday tilmaamayso ka la siibayna waa maalinkii ka soo baxayna waa habeenkii dadkiina waxay noqdeen fa idaa hum mudlimuun bal hadda halkaa eega siday u kala siibanayaan isu weydaaranayaan washamsu qoraxdii tajrii waxay socotaa limustaqarin lahaa meel ilaahay ugu talagalay waa kii abider u sheegaya nbiga nebigu u sheegaya calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari inay ilaahay carshigiisa ku hoos sujuudayso berigii hore waxay kuwa yidhaahda cilmiga xadiidka waxbaa la diraaseeyaa akhiiran waxay sugaan inay soconayso berigii hore intaagantay baa la moodayay marka way soconaysaa limustaqarin lahaa meel ilaahay ugu talagalay oo falagaa la sheegi doonaa ayay wareegaysaa taduuru xawla nafsiha carshi raxmaankay ku hoos sujuudaysa aimada qaarkoodna limustaqarin lahaa ilaa mustaqarin lahaa ilaa meel ay ku sugmi doonto oo ah siday u socoto marunba istaagi wa jumica ashamsu waalqamar yaquulu linsaanu yowmaidin ayna almasar marka labadoodaba ilaahay uu isku dhuftay meeshu isku dhalaasho ayuu odhanaya war haddaba xaggee loo baxsadaa marka ilaa qiyaamaha la gaarhayo way soconaysa daalika kaa arkaysaana laydin tilmaamayaa taqdiiru alcasiizi alcaliim ilaaha cilmi iyo cizi iyo awoodba leh taqdiirkiisi weeye maa huwa taqdiir waa qorshayntiisi waa habayntiisi waa kala socodsiintiisi taqdiirku waa ka waalqamara dayixii qadarnaahu waxaanu dhignay manaasila meelo uu maro oo isagana majrihiisa ah xataa caada jeer uu noqday kal curjuuni laantii alqadiimi ee gabowday horraysay ee guga baxday jeeru la mid noqdo dayaxu wuu yar yahay wuu soo koraya waa kan buurmay ee isku dhammaystirmay haddana wuu sii yaraaday wuu sii yaraaday ilaa uu laantaa godan oo kale noqday oo xataada waxay tusinaysaa wuu sii korayay jeero uu laantaa noqday arrinkiisi laantaasi ku curjuunku hadiyo jeer dee geedku waa kan faraqyada bixiya ama laamaha dhaadheera curdinka ah guga marka dhulka cosabka yahay kolka dabeedna kaliisha la gaadhay ee jilaalku dheeraado laantii curdinkaayda warabta ahayd way soo qallocsamaysa saasay u qallalaysaa mid yaroo dirqi ku jabinaysa noqonaysaa sida bisha u qallocda marka xataa caada jeer uu noqday kal curjuun laantaa godan alqadiimi ee kaliil baxday guga bilowgiisii baxday jeeru la mid noqda saas uu yaraaday ilaahay baa halkan kasoo kaxeeyey dhammaystiray sii yareeyey bal adigu wuxuu adeegtaa uun waxaanaan cid kale faragelin ku lahayne isbeddelkan layaabka badan casharada hareerahaaga ka ah la shamsu qoraxdii yambaqii lahaa uma habboona an tudrika alqamara dayaxa inay gaadho oo dee hadday gaadho waa isku dhacayaan mar kastoo wax isbedelaanba majrihiisiiba wax ka yara si noqdeen haddii dayax madoobaad yimaado iyo haddii aayaadka ilaahay marka hadday qoraxdii dayaxii gaadho waa haddii habu wareegoodii haqalu galay wakhtigaasina qiyaamaha ka hor ma dhacayo marka ma suuroobaysaba ilahay mid waliba khadku ilahay ugu talagalo haystaa waxaa kaloo ay ku fasireen qoraxdii ma gaadhayso dayaxa ee dayaxii baa dheeraynayo dee shalay halkay qoraxdu ka soo baxday iyo darhad halkay ka soo baxday iyo berri halkay ka soo baxaysaa wuu isku dhowye wakhtigay soo baxaysaa le waa wax isku dhown laakiin dayaxu dee labada habeen saacad baa udhexey shan iyo afartan mirir baa udhexeeya wuu ka dheeraynaya sidaa darteed baa la tilmaami karaa ayay leeyihin saaka haddii bishu halkaa ay ka soo baxday inay isweydaaran karayaan ma shamsu yambaqii lahaa an tudrika alqamara an tudrika alqamar wala leylu saabiqu nahaar habeenkiina maaha mid ka dheeraynaya maalinka dee mid waliba wakti buu leeyay hadduu habeenkii ka dheereeyo maalintii xagguu arrinku muxuu noqon lahaa dee waynay wada habeen noqoto meeshu ile maalin baa udhexeeyey hadduu habeenkii ka dheereeyo maalintii dee habeen kalaa soo galaya wey marka wada habeen noqon mayso wada maalinna noqon mayso bal waxaan ilahay u kala ratibee wa kullu dhammaantood fii falakin yasbaxuun falag bay dabaalanayaan marka falagu waa eriya ballaadhan ay wareegayaan ayay leeyihiin culimmadu macnaheedu maaha inay meel ku tiirsan yihiin oo ay meel ay ku dhegan yihiin salka ku hayaan jirto laakiin meelayaashani mawjad ballaadhan oo ilaahay uu dhex dhigay sida kubadda marka badda lagu turaa u wareegayso saasay u wareegayaan falaga cajaa'ibka badan ee ballaadhan ee ilahay u diyaariyo وآية لهم بول هيدا آيات بوت أن حملنا إلى نكو حنبارنا ذريتهم وبتكودي في الفلك المشحون دوني دي بوحدي مركا ذريتهم المبلي آدم وبتكودي ده آدم وبتكيسي وانتي دوني ذا لغو حنبارا إيقوا ووضو عدن بي ذريتو آية دوني دي بوحدي ذا لغو سوقاوي مركا هلكا سانا إلهي وكسو بدباديي وخلقنا اللهم وحنو أبورنا من مثله دوني ذا سوكالي ما يركبون وحيفولان waxay dadku fuulaan baa ilahay oo abuuray oo doonidoo kalaa oo dee gaadiidka dhulka aynu ku fuulayna iyo berigaa waa imtinaan ilaahay baa gallad sheeganaya bad iyo beriba waxay ku maraan berigii hore waxay kusoo badbaadiyeen intaba ilaahay baa farsameeyey saasaa ilaahay uu awooddiisa u tusay uu dhaatay ugu mano sheegtay bani aadamka si wax loo arko wallahu aclam